ku bilowna ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey toddoba qof ayaa ku geeriyootay isku dhacyo u dhexeeya beelo wada dega ismaamulka marsabiid ee dalka kenya arrintan ayaa ku qodonta isqabqabsi u dhexeeya dad xoolo dhaqata ah kaas oo salka ku haya lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaala deegaanka bulshada xoolodhaqatada kenya oo ay soomaaliduna ka mid tahay ayaa aad uga walwalsan isku dhacyadani ka soo cusboonaaday dalka kenya xilli ay soo dhowdahay doorashada guud ee dalkaasi warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed sida ay goobjoogayaashu v o a u xaqiijiyeen ugu yaraan dad lagu qiyaastay toddoba qof ayaa ku geeriyooday tiro kalena waxaa laga cabsi qabaa inay ku dhaawacmeen kadib isku dhacyo hubaysan oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay dad xoolodhaqato ah ku dhex marayay deegaano ka tirsan ismaamulka marsabit ee dalka kenya ismaamulka marsabit ee kenya waa mid ka mid ah meelaha loo soo dalxiis tago ee dalka balse qalalaasaha ka dhashay iska horimaadyada qowmiyadood ee gobolkaasi ayaa curyaamin kara dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo sidoo kale xasiloonidii deegaankaasi waxaana jira cabsi laga qabo in isku dhacyadaasi ay saameyn ku yeeshaan dadka xoolodhaqatada ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay kuwaasoo daaqsin ahaan u gaara deegaanada colaadaha laga soo sheegayo maxamed guuleed simba oo ah agaasimaha xarunta golaha horumarinta degmooyinka xuduudda ee xoolodhaqatada ah ayaa sheegaya in isku dhacyadani oo salka ku haya arrimo la xiriira doorashooyinka iyo lahaanshaha dhuldaaqsimeed ay dowladda kenya hadda ku howlan tahay sidii ay wax uga qaban lahayd magacayga waxaa la dhahaa maxamed guuleed agaasimaha hay-adda loo yaqaano f c d c oo u dooda dadka xoolodhaqatada waqooyiga wadanka kenya ku nool marka waxyaalaha hadda wadanka iyo qeybta wadanka waqooyiga wadankan dhexeysta waxaa kamid ah dhinaca amni darada iyo shacabka meesha degan oo isu dagaalayo arrimo ku saabsan daaqa iyo biyaha iyo waxyaalo qaarkood oo maaragtay ku lug leh siyaasadda saaad u ogsoon tahay sanadkan bisha sideedaad taariikh sagaal wadankan waxaa ka dhici doona doorasho guud oo la dooran doono madaxweynaha iyo jegooyin kaloo fara badan oo dhinaca dowladaha hoose iyo xildhibaanada marka qabaailada badana waxay isku qaqabsadaan waxyaalo ku saabsan xukunka seto iyo doorashadaas iyo inta badana ay ku sal leedahay waxa ay maaragtay inta badana xoolodhaqatadu ay isku qaqabsadaan oo daaqa iyo biyaha marka countiga marsabit oo ku yaalla waqooyiga waddankan oo daris la ah etoobiya ayaa dowladda kenya isbuucii lasoo dhaafay u dirtay boqolaal ciidamo oo amni ah oo ay isku dayayso inay amniga maaragtay gobolka sayto ay ku
dowladda kenya ayaa labada dhinac ee isku dhacyadu u dhexeeyaan waxa ay ku eedeynaysaa in labaduba ay haystaan hub sharci darro ah waxaana dowladdu ay ku soo rogtay deegaanadaasi bandow socon doona muddo ku siman soddon casho waxaana ay dowladda kenya deegaanadaasi ay ku dagaalamayaan dadka xoolodhaqatada ah ay u dirtay ciidamadeeda militariga si ay u kala dhexgalaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda kenya fred mathiangi oo ka hadleeyey bandow ay dowladda kenya ay dhowaan kusoo rogtay ismaamulka marsabit ayaa sheegay in bandowga iyo howlgallada ay laamaha ammaanka dowladda kenya ay ka wadaan deegaanadaasi ay socon doonaan ilaa ay dowladdu xasiloonida kusoo dabaasho deegaanadaasi
between 6 p.m. and 6 a.m. We have in the last one week built up and we continue to build unprecedented security resources in Marsabit.
laga bilaabo caawa waxaa jiri doona bandow lagu soo rogay marsabit muddo soddon cisho ah gudahood waxaan bandow ku soo rognay marsabit laga bilaabo lixda maqribnimo ilaa iyo lixda aroornimo waxaana bilownay asbuucii hore waana sii wadaynaa waxaan geennay halkaasi imkaaniyaadka ammaanka oo dhan waxaanan rabnaa in gobolkaasi aan ka dhigno mid amni ah oo deggan waxaan rabnaa dhammaan hubka sharci darrada ah in gacanta uu soo galo hay-adaha ammaanka howlgallada waa sii wadi doonaa tan iyo inta laga joojinayo dadka sida macno darrada ah loogu dilayo gobolkaasi
because we must bring that county under peace and we must ensure that all illegal firearms and illegal arms there are surrendered to law enforcement agencies. We will stay on this operation until sanity prevails and until we stop the senseless loss of lives in that county.
Khadar Mahmoud Hared, VOA, Nairobi.